tesalonikaha koowaad cutubka saddexaad sidaa daraaddeed markii aannu saankari weynay way nala wanaagsanayd inaannu keli ahaantayo ateenay ku hadhno oo waxaannu idiin soo dirnay walaalkayo timotiyos oo ah midiidinka ilaa xagga injiilka masiixa inuu idin xoogeeyo oo idin dhiirigeliyo xagga rumaysadkiinna inaan dhibaatooyinkani ninna dhaqdhaqaajin waayo idinka qudhiinnuba waad ogsoon tihiin in tan naloo doortay waayo markii aannu idinla joognay hore aannu idinku sii sheegnay inaannu dhibtoonayno waana sidaa ay noqotay idinkuna waad og tihiin sababtaas daraaddeed markii aan ishayn kari waayey waxaan idinku soo cid diray inaan rumaysadkiinna ogaado waaba intaasoo kii wax jirrabi jiray idin jirrabay oo hawshayadii wax aan waxtar lahayn noqotay laakiinse haatan markii timotiyos nooga keen yimid wuxuu noo keenay warka wanaagsan oo ku saabsan rumaysadkiinna iyo jacaylkiinna iyo inaad kol kasta si wanaagsan noo xasuusataan idinkoo xiiso u qaabaa inaad na aragtaan sidaannu annaguba xiise ugu qabno inaannu idin aragno sababtaas daraaddeed walaalayaalow dhibkayagii iyo qaxarkayagii oo dhan waxaannu kaga qalbi qabownay xaggiinna rumaysadkiinna aawadiis maxaa yeelay haatan annagu waa nool nahay haddaad xagga rabbiga ku xoogaysataan waayo mahad intee la'eg baannu ilaah ugu naqi karnaa idinka aawadin iyo farxaddii oo dhan oo aannu ku faraxnay ilaah iyaga hortiisa idinka aawadin habeen iyo maalinba aad iyo aad baannu ilaah u baryaynaa inaannu wejigiinna aragno oo aannu dhammaystirno waxa ka dhiman rumaysadkiinna haddaba ilaaha aabbaheenna iyo rabbigeenna ciise qudhiisu jeedkayaga xaggeenna ku soo toosiyeen rabbigu ha idiin kordhiyo oo ha idiin badiyo jacaylka midkiinba midka kale u qabo iyo dadka kale oo dhanba sida aan annaguba idiin jecel nahay inuu xoogeeyo qalbiyadiinna iyagoo aan ceeb lahayn oo quduusnimo ku jira ilaaheenna oo aabbaheenna hortiisa goortii rabbigeenna ciise la yimaado quduusiinta oo dhan